ku dhowaad labaatan qof oo isugu jira caruur iyo dad waayeel ah ayaa ugu geeriyooday cudurka shuban biyoodka deegaanka hawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe deegaanka ayaa waxaa inta badan xiran xarumaha caafimaad sababo la xiriira dawala-aan waxaana dadka ay wajahayaan baahi caafimaad oo aada u daran qaar ka mid a dadka deegaanka hawaadley ayaa ka waramaya dhibaatada cudurkan shuban biyoodka ah ee deegaanka ka dilaacay xilliyada oraxeedka haddii la gaaro waxaa mar walba aalaaba soo weerara wadanka sidaad arkaysaan shuban biyoodka oona u badan caruurta yaryarka ah hadda waxaa naga dhimatay ilaa iyo toban shan iyo toban ruux oo sakhiira yaryar ah dadkii waaweynna way iska yara jiifaan waxaa noogu sii dara nafaqa daro daawooyin la-aan m c h k oo naga burburay ilaa muddo laba sano ku dhowaada oo iska xiran ditooradii iyo wixii gargaarka fidan lahayd ee nafleydii way joogtaa laakiin wax xabad kaniini iyo xabad bahalkii barstamool xataa ma leh qof walba waxay tegaysaa farmasiigaasi ninkii laba kun saddex kun haysto ninkaan haysanin wuxuu u baaba'ayaaba dawala-aan marka waxaan ku codsanaynaa hay-adaha gargaarka caalamka adduunka inay naga soo gaaraan dowladda hirshabeelle inay naga soo gaarto si lagu heli lahaa adab daawooyin degdega caruurta yaryar haddan waxaa noogu dara kaanoola-aan jirkii ma qabanayo cirbadooyi falabooyinkii male wax aan faraha ku hayno haba yaraatee lama arko waxaa intaas noo sii dheer kaneeca ayaa bilaabatay webigiiyo fatahaad iyo wax walba samaynayo waxay u baahan yahay asigana sidoo kale ka hortagay u baahan tahay marka hay-adaha gargaarka caalamiga waxaynu ka codsanaynaa mar iyo laba baynu ka codsanaynaa in ay naga soo gaarsiiyaan wax daawooyna waxaa kaloo jira hadda hablo noo jiifjiifo sida hadda gabadhaan hadda ad arkaysaan iyo kuwii kaloo ka horeeyey shuunbiyoodka dilay waxay u baahan yihiin in ay helaan daawooyinkaasiiti lala tacaalo dhaqaartitii la tacaaleed way joogtaa laakiin dabooyinkii haba yaraataa ma hayno mar si degdega in laga soo gaaro cudurkaas ayaan aad iyo aad dowladda hirshabeelle kaga codsanaynaa iyo adaa gargaarka bixiya insha allah waxaa jira beledka xanuun oo daawo la-aan ah saas darteedana waxaan u baahannahay in lanaga soo gaarsiiyo haddeer koley macnaha geersin baa leenlahay waxaa jiro ejbiga neego oo baresharkoodana iska liidan ayaa jiro oo miisaankooda hataa ka liido konton iyo wixii ka sii hoos ah soddon iyo shan ilaa afartan iska noqonayo ayaa jiro saas darteedana waxaa u baahannahay daawooyin oo kaalmaato ah oo aan la tacaalno neegahaasi oo bukaan socodka ah cudurka shubanbiyoodka ayaa inta badan waxaa la arkaa xilliyada kuleelada isagoo sidoo kale dilaaca marka nadaafadda ay xumaato